Guddiga gacanta ku haya dhismaha Markazka Dacwatul Islaam oo laga dhisayo duleedka magaalada Kismaayo ayaa bulshada Soomaaliyeed ka codsaday in laga qayb qaato dhismihiisa. Dhismaha markazkan ayaa waxa uu ka kooban yahay masaajid, xarun lagu xanaaneeyo carruurta, iyo dugsi lagu barto culuumta Qur'aanka Kariimka. Sheekh Xuseen Cali Jabuuti ee qaar ka mid ah guddiga gacanta ku haya dhismaha Markazka Dacwatul Islaam ee magaalada Kismaayo ayaa bulshada Soomaaliyeed iyo hay'adaha samafalayaasha ugu baaqay in laga qayb qaato dhismihiisa.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Een, waxaan joognaa magaalada Kismaayo Een, waxaan soo ziyaaranay markaska dacwadda oo qabyo ah insha allahna uu dhammaystirmi doonaa maxaa yeelay ilaahay baa leh masaajidda ilaahay baa iska leh cidduu ilaahay u diraya uunbaa dhistay cid walba ma dhisto nabigeenuna calayhi salaatu wasalaam waa kii lahaa man banaa lilaahi masjidan bana allaahu lahu beytan fi ljanna qofka ilaahay dartii aqal masaajid u dhisa ilaahayna isna aqal buu jannada uga dhisaa waana runtii markas markas markaan leenahay tacliintii cibaadadii xifdigii dacwaddii intaasoo dhan buu markaa ayaa hoos imanaysa ijtimaacaadkii baa lagu qaban doonaa machadkii baa laga loo soo rari doonaa madaaris boordhin oo xifdulqur'aan ah ayaa iyada laftigeega qorshaha ugu horeeya ka mid ah marka dadka muxsiniinta ee na maqlayana waxaan leenahay wafii dalika falyatanaafaس ilmutanaafisuun naftaada ka qaad oo naftaada u qaad
alxamdulilah rab اlcaalamiin wasalatu wasalam ala rasuli lah sal lay wslam ilah baa mahad iskale ilahay dartii baan u soconay ijtimaaci muqdishoa laga yimid kismaayaana soo gaarnay saamaha dee saamaqaadka ilah baa iskale maasha allah tabaaraka allah ziyaaradeena dee waxaan ka bilownay markaskii kismaayo ka socday ee qabyada ahaa maasha allah tabaaraka allah howl culus bay isku qaadeen meel wacanna wuu u marayaa markaskan ayaa ka mid noqon doona maraakista ugu waaweyn ee ku yaala magaalada Kismaayo kaasi oo lagu baran doono culuumta Qur'aanka Kariimka